alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira darsigii sideedaad ee ka mid ahaa duruusta kitaabkan alusuul min cilmi اlusuul qaala almusanifu raximah llahu tacaala alxaqiiqaة wاlmajaaz qaala wayanqasimu waa qeybsamaa alkalaamu hadalku min xaysu listicmaalu xagga adeegsiga ilaa xaqiiqatin buu u qeybsamaa xaqiiqo iyo wamajaazin iyo majaaz hore waxaynu usoo aragnay hadalku inuu u qeybsamo khabar iyo inshaa biictibaari imkaani wasfi bisidqi wa cadamihi marka loo eego in hadalka la odhan karo waa run iyo ama waa been iyo inaan la odhan karin waa run ama waa been xagga kelmadda waxaa loo isticmaalay ma wixii asal ahaan loo dejiyaa loo isticmaalay mise wax kalea loola tallaabay xaggaa marka loo eegana wuxuu uqeybsamaa laga eegana wuxuu uqeybsamaa xaqiiqo iyo majaaz waynu arki doonaa khilaafka ku jira wax majaas la idhaahdaa miyuu jira mise hadalka o dhami waa wada xaqiiqo dilaaladiis iyo tusintiisu ha kale xoog badnaato oo bilaa qariinaha ku tusiyo macnaha loo isticmaalayo ama biqariinaha ku tusiya falxaqiiqatu xaqiiqadu hiya xaqiiqadu allafdu waa ereyga almustacmalu ee loo isticmaalo fii maa macnaha wadica loo dejiyey hiya iyada lahu isaga mithlu asad oo kale weeye lilxayawaani xayawaankii marka loo isticmaalo xayawaanka almuftarisi ee ah horarka marka wuxuu ku horeeyey xaqiiqada waayo iyada ayaa asalka alaslu fi lkalaam waa alxaqiiqa hadalka waxaa asalo xaqiiqa waa qaacida fiqiya waxaana ka farxantaa qaacidadaasi qaacidada fiqiga ee weyn alyaqiinu laa yazuulu bishak qawaacidda dhowr iyo tobanka ee ka farcama ayay kamid tahay alaslu fi lkalaam alxaqiiqa waida daara alkalaamu beyna alxaqiiqati walmajaasi xumila cala alxaqiiqa hadalku hadduu ixtimaalo in xaqiiqadii looga jeedo iyo in majaaskii looga jeedo xaqiiqada lagu xambaaraya waayo xaqiiqadu iyada ayaa ayaa asalka ah marka xaqiiqadu luqa ahaan min xaqa shay bay ka timi idaa habata shaygii wuu sugnaaday alxaquna waa ashay haabit marka alxaqiiqatu waa ashay thaabitun baa looga jeeda waa shayga sugnaaday istilaax ahaan waxay noo qeexay musanifka raxima llahu tacala wuxu uhi waa allafd marka wixii aan lafdi ahayn xaqiiqiya majaas midnaba laguma sheego ficilkaasi waa xaqiiqo iyo waa majaas midnaba lama idhaahdo almustacmalu ee loo adeegsaday fii mawdica la wixii loo dejiyey marka lafdu waa jinsigii baciidka ahaa waxaa soo gelaya kii waxa weeyaan macno tusinaya kii aan macno tusinaynba marka waxaa ka ficneed inuu idhaahdo alqowlu waa qowlka si uu ficilka meesha uga baxo almustacmalu ee loo isticmaalay fii ma wadica lahu halkaa waxooga ishkaal baa kusoo aroorey ishkaalkaasi waxa weeye majaasku kusoo arooraya xaqiiqada sideedaa loo deynaya yustacmalu fi ma wadica lahu ee waxaa masaladani ay ku dhisan tahay inay luqadu tahay wadciya maanaa istilaaxiya inay tahay waana masalo la ysku khilaafo ilaa toddoba qowl ku jiraan luqaadkan lagu hadlayaa ma tawqiifi ba oo ilaahay baa subxaana wa tacaala sameeyey ma ilhaam baa oo dadku ilaahay ku ilhaamiyey ma wadci baa oo waa istilaax oo dad baa intay heshiiyeen yidhi asad xayawaankaa ilkaa waaweyne horarkaa asad aynu dhahno qofkaa bani aadamkee labna rajul aynu dhahno qofkaa bani aadamkee dhadigna aynu dhahno imraa marka marka la dhaha fima wadica lahu waxay ku dhisan tahay oo tacriifkan uu ku dhisan yahay luqadu inay tahay wadciya ishkaal weyn baana dee taa ku soo arooraya oo luqadu inay wadciyo tahay dee khilaaf weyn baa ku jira marka horeba mar labaadka ma macnaha koobaad bay dadkii luqadan ku hadlay u dejiyeen awalan marka hore mise macnaha labaad bay awalan u dejiyeen oo iminka asad asal ahaan ma xayawaanka muftariskaabaa loo dejiyo kadib baa ninka shujaaca loola tallaabay sida tusaalayaasha kutubta usuul fiqigu ay dhigayso mise asal ahaan alwadcul awal waxaa iska lahaa ninka geesigaa ayaa asad lo odhan jiray oo kadib baa xayawaanka muftariska loola tallaabay taa lafteeda maxaa u kale markhaati furaya haddina luqadu waa wadciba isagu tiisa aynu u raacno waana tadee usuuliyiintu ay u badan yihiin milu asad alxayawaan muftaris oo carabi ereygaa asad waxay u cayintay markii koobaad xayawaanka muftariskaabay u cayintay sidaasaanuu marka asad loo isticmaalo xaqiiqa uu ku noqday ereyga wadciga waxaa looga jeeda tacyiinu lafdi lilmacnaa almaqsuud bilwadci waa maxay tacyiinu lafd lilmacnaa ereygaa asad carabi waxay u cayintay alxayawaan almuftaris bay u cayintay sida arajul bay ugu cayintay alinsaan adakr marka maa wudica lahu ay maa cuyina lahu wixii loo cayimay inuu tusiyo fakharaja waxaa ku baxay biqowlilah nidhi almustacmalu mustacmalka waxaa ka horeeyaba dee allafdiye wixii aan lafdi aan ahayn xaqiiqiyo majaas midnaba laguma sifeeyo sida dee ficilka oo kale ficilkaas waa xaqiiqo iyo waa majaas midna lama idhaahdo almustacmalu marka la yidhina lafdiga muhmalkaa ee macno loo isticmaalayba aanu jirin isagana xaqiiqiyo majaas midna laguma sifeeyo mustacmal marka la yihi muhmalkii baa ku baxay falaa isuma laguma magacaabo xaqiiqatan laguma magacaabo walaa majaasana laguma magacaabo iminka zayd oo kale haddaa xagga dambe kaga timaado soo days noqon maayo days erey dee macno leh oo carabi u isticmaashay maaha marka mustacmal maba ahaba walihaada mar haddaan mustacmal ahayn waa xaqiiqiya waa majaas midnaba lama odhanayo kharaja waxaa ku baxay biqowlila aan nihi fii ma wdica lahu wixii loo dejiyey ee loo cayimay macnihii loo dejiyey loo cayimay loo isticmaala almajaasu baa ku baxay oo majaasku macnihii ereygan loo cayimay midaan ahayn baa loo isticmaalay weyaan macnaheedu watanqasim waa qaybsantaa buu ihi alxaqiiqatu xaqiiqadu ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood bay u qaybsantaa luqawiyatin xaqiiqatin luqawiya sharciya waxaqiiqatin sharciya wacurfiya waxaqiiqatin curfiya waayo haddaba wadciga waa taciinu lafdi lilmacnaa lafdiga cayimista macnaha inuu tusiyo loo cayimay in kaana min ahli luga min waadici luga xaqiiqa lugawiya buu noqonaya oo bimacnaa xaqiiqa lugawiya waxa weeye kuwii luqada dejiyey ayaa lafdiga macnaha u cayimay wax kala maha ka lafdigan macnahan u cayimay hadduu shaarica yahayna waa xaqiiqatun sharciya ka lafdigan macnahan u cayimay haddii uu yahay ahlulcurfiga waa xaqiiqatun curfiya oo curfiguna caam iyo khaas labadaasuu qaybsamaa wax allaale waxaa imika la idhaahdo istilaax oo dhan faniga la doonayaa la dhex jooge waa xaqiiqatun curfiya oo khaasa ah istilaaxu lfuqahaa istilaaxu lusuuliyiin istilaaxu almuxadisiin istilaaxu nuxaat istilaaxu lbalaagiyiin istilaaxu culamaa sarf waayo imika tusaale ahaan mubtada oo kale ereyga mubtada macnaha nuxaadu u isticmaalaan yaa u cayimay yidhi mubtaduhu macnahaasu ku tusinaya nuxaadda u cayimade ahluluqa uma cayimin walihaada waa xaqiiqatun curfiya oo weliba khaas ah calaa kulli xaal somaynaan odhan wadcigu waa taciinu lafdi lilmacnaa lafdigan cidda macnahan u cayintay ee tidhi lafdigaasi macnahaasuu tusinayaa awalan marka koobaad hadduu shaarica yahay waa xaqiiqa sharciya hadduu yahay waadicu luqana waa xaqiiqat lugawiya hadduu yahay min qowmin makhsuusiinna waa xaqiiqatun curfiya wey saasay xaqiiqadu saddexaa u qaybsantay faluawiyatu xaqiiqada luawiga iyadoo lafdu waa lafdiga almustacmalu ee loo isticmaalay fii ma wadica wixii loo dejiyey lahu isaga fi luqati luqada dhexeeda oo lafdiga macnihii ahlu luquhu u cayimeen haddii loo isticmaalo waa xaqiiqatun luqawiya iminka asad oo kale waa xaqiiqa luqawiya oo ciddii luqada dejisay ayaa ereygaa asad u cayintay xayawaanka muftariska ah asala oo kale ahlu luquhu markay isticmaalayaan ashcaartooda iyo amhaashooda ereygaasi uu ku soo arooro waa xaqiiqatun luqawiya oo macnihii ahlu luqa ay ereygaa u cayimeen oo adducaa ah ayaa loo isticmaalay fakharaja waxaa ku baxay biqowlna anu ihi fi luqati ereyga marka loo isticmaalo macnihii luqada dhexdeeda loo yeele loo cayimay ayuu xaqiiqa luqawiya soo lama odhan fi luqada waxaa ku baxay alxaqiiqatu sharciya walcurfiya xaqiiqa sharciya dee ereygu macnihi luqada uu ku lahaa looma isticmaalin waa mid kale xaqiiqa curfiyana ereygani macnihii luqada uu ku lahaa looma isticmaalin mid kale loo isticmaalay marka ereygaa fi luqa labadaba uu saaraya xaqiiqadii sharciga ahayd iyo xaqiiqadii luqawiga ahayd curfiga ahayd labadaba uu ka saaraya tacriif mithaalu dalika arrinkaa tusaalihiisu waxa weeye asalaatu weeye fa ina xaqiiqataha xaqiiqadeedu alluqawiya xaqiiqadeeda luqawiga ahi adducaa weeye oo qoladii luqada dejisay ereygaa asalaa macnaha ay u cayimeen muxuu ahaa adducaa fatuxmalu waa lagu fasiri calayhi ay bihi isagaa lagu fasiri fii kalaami ahli luqa marka ereyga asalaa fii kalaami ahli luqa uu ku soo arooro oo gabayadii carbeed iyo maahamahahooda iyo ereyga asalaa markuu ku yimaado salaadii cibaadada ahayd lagu fasiri maayo ee waxaa lagu fasirayaa salaadii ahayd bimacna ducaa waayo ereygii ahlu luqa maanta ku hadlaya ahlu luqana ereygan macnahay u cayimeen maaha cibaadadana waa maxay waa ducaa bay u cayimeen waaye wlxaqiiqatu sharciya buu ihi hiya iyadoo lafdu waa lafdiga almustacmalu ee loo adeegsaday fii ma wadica lahu wixii loo dejiyey isaga fi sharci sharciga dhexdiisa oo macnihii shaaricu u cayimay ama ahlu shariica ay u cayimeen haddii ereyga loo isticmaalo waa xaqiiqatun harciy wey xaqiiqatun sharciya sida maala iminka asalaa oo ah cibaada daatu aqwaal wa afcaal taftatixu bitakbiir watakhtatimu bitasliim in ereyga asalaa macnaha loo isticmaalo yaa u cayimay shaarica u cayimay marka markuu hadalka shaarica ku soo arooro fi lqur'aan aw fi sunna ereyga asalaa ama fi kalaami ahli shariica culimada hadalkooda maruu kusoo arooro macnahaasaa lagu fasiraya macnihii ereygan luqada uu ku lahaa xaggiisa loola kici maayo waxaa la mida horena way noo soo martay ereyga aliimaan inagii ka hadalay aliimaan luqatan macnihiisu ma atasdiiq ba waa inagii nidhi culamaa ahlu sunna qaar ba xataa saa ku tegey kaba soo qaad waa inagii nidhi macnihiisu inuu atasdiiq yahay fi luqa laakiin sharcigu macnaha mid aan ahayn buu u cayimay oo iimaanku xaqiiqa luqawiya buu leeyahy waa tasdiiqa marka qowlkaa lagu socdo xaqiiqa sharciyana wuu leeyahy waa qowlun wa camal wa ictiqaad ayib waxaa la mida ereyga alwuduu waadicu luqa macnaha u cayimay waa maxay maana waa bimacna nadaafa laakiin shaaricu macnaha midaan ahayn buu u cayimay marka alwudu oo ah guslu alacdaa alarbaca biniyati makhsuusa cala wajhin makhsuus waa wuduugii sharciga ahaa weeye waa xaqiiqa sharciya ile macnihii shaaricu u cayimay inu ereygaa inuu isticmaala waxaa la mida ereyga alistinja iyo alghaa'id iyo macnihii waadicu luqa u cayimay mid aan ahayn bay shareecadu ayuu cayintay marka macnaha shareecadu ay alfaada u cayintay muxuu noqonaya xaqiiqa sharciya buu noqonaya waaye fakharaja waxaa ku baxay biqowlan idhi fi sharci waxaa tacriifkan kaga baxay ereyga ama qeydka fi sharci alxaqiiqat lugawiya iyo walcurfiya alxaqiiqa lugawiyana dee waxaa erey loo isticmaalay macnihii luqada dhexeeda loo cayimay xaqiiqa alcurfiyana waa erey loo isticmaalay macnihii ahlucurfigu ay u cayimeen mithaalu dalika xaqiiqada sharciga tusaaleed waxa weeye asalaatu fa ina xaqiiqata xaqiiqadeeda asharciya xaqiiqadeeda sharcigaay alaqwaal walafcaal weeye almacluumatu ayaad mid la garanayo almuftatacatu ayaad mid lagu furfurto bitakbiir almukhtatamatu ayaad mid lagu khatimo lagu gebagabeeyo bitasliim fatuxmalu waa lagu fasiri ereyga xamli kutubta usul fiqiga aad buu ugu badayay macnihiisu waa macna tafsiir xumila calaa kada ay fusira weeye macnaheedu waa lagu fasiray fatuxmalu waxaa lagu fasiri fii kalaami ahli sharc asalaa markay kusoo aroorto ahlu sharciga hadalkooda dhexdiisa markay kusoo aroorto calaa dalika baa lagu xambaari macnahaas ah cibaadada aqwaasha iyo afcaasha leh takbiirta ku bilaabanta tasliimta ku dhamaanta walxaqiiqatu alcurfiyatu buu ihi xaqiiqada curfigaahi hiya xaqiiqada curfigaahi allafdu waa lafdiga almustacmalu ee loo isticmaalay fii maa macnihii wudica lahu loo cayimay loo dejiyey macnaheed waa maxay loo cayimay fi lcurfi curfiga dhexdiisa loo cayimay macnihii ahlucurfigu ay ereygan u cayimeen ay yidhahdeen macnahaasuu tusinayaa ereygii marka loo isticmaalo muxuu noqonaya xaqiiqatun curfiya marka xaqiiqa curfiya waa maa khusa curfan bibacdi musamayaatihi sideedaba maa khusa curfan bibacdi musamayaatihi ereygani tusaale ahaan luqadii wuxuu ku leeyay intaasoo macne ayuu magacu yahay ahlucurfigu wax kala samayn maayaane macaanidii uu lahaa iyo ashyaadii uu magaca u ahaa mid kamid ay ku gaar yeelayaan tusaale ay ku khasisayaan waaye fakharaja waxaa ku baxay biqowlaan idhi fi lcurfi alxaqiiqat lugawiyatu washarciya mithaalu dalik kaa tusaalahiisu waxa weeye addaabatu ereyga addaaba fa ina xaqiiqataha xaqiiqadeeda alcurfiya ee xaqiiqa curfiga loo tiiriyey waa daat larbac waa ta afarta u saaxiibka min alxayawaani xaala ay kamid tahay ereygan addaaba waadicu luga macnuu u cayimay shaarica laftiisuna macnahaas luqawiga ayuu waafaqay waa kulu maa yadubu cala ard wax kastoo dhulka dushiida socdo labaha ku socdo afara ku socdo beerkaa ku socdo laakiin ahlulcurfigu macnaha mid aan ahayn oo ka khaasaysan ayay u cayimeen ereyga addaaba oo ah xayawaanka afaraadilaha ah afarta ku socda fatuxmal waa lagu xambaari daabadaas calayhi macnahaasaa lagu xambaari fii kalaami ahli curfi maray kusoo aroorto ahlucurfigu hadduu tusaale ahaan dad dee daaba u yaqaana xayawaanka afarta lugood leh ayaa mid kamida mid kale la hadlay wuxuu uhi khud hada alfuluus washtari liya daabatan oradoo qaad lacagtanoo daaba ii soo iibi uu tegeyo subxaan yuu soo iibi maska bilaa dhibaatada wey mas buu usoo iibi su i anigu dee maskuumaan dirsanay daabaan kuu dirsan su meynu daabahayn sooka ilaahay yidhi wamaa min daabatin fi lardi ila cala allahi risquha miyaanaad luqad carbeed gula hadlahayn daaba dee waa kulu maa yadubu cala alard wahada yadubu cala alard waana ahlucurfi wada hadlayaad ahayd eena luqa iyo shareecaha isla doonanine curfigii inaad ku wada hadlaysena ninkan wax afar adillaba kuu dirsan mid afar adilla haddaad keeni lahayd ood ka gar joogi lahayd ayib haddaba waxaa la isweydiin karaa waa maxay waxaa la mid a saasoo kale dee alghaa'id oo waadicu luga ereyga alghaa'id wuxuu u cayimay almakaan almunkhafid laakiin ahlucurfigu macnaha mid ka khaasaysan bay u cayimeen ama ka duwan oo alkhaarij mustaqdar alfadlaة اlmustaqdaraة اlkhaarijaة min alinsaan waxaa dee laga wasuusiyey insaan ka soo baxa saxradaasay u cayimeen waxaa la mida addaciina oo ahlucurfigu waxay u cayimeen gabadha awr saaran laakiin luqada awrka laftiisaa la idhaahdaa ayib xaqiiqada markaa lugawiga maxaa kasoo horjeeda almajaas lugawi baa kasoo horjeeda xaqiiqada sharcigaana almajaas sharci xaqiiqada curfigaana almajaas alcurfi baa kasoo horjeeda haddaba hal arrin baa isweydiin leh xaqiiqada lugawiga iyada garanayo iyadaaba asalkaaba oo ereyga alxaqiiqa haddii la ilaaqo alxaqiiqa lugawiya baa loo jeedaa marka le alaslu fi lkalaam alxaqiiqa alxaqiiqa alwadciyana waa la idhaahdaa magacaana way leeday alxaqiiqat alwadciya waayo waa macnihii markii u horeysay ereygan loo cayimay haddaad maqasho xaqiiqa lugawiya ile luqada ka horeysay sharciga iyo curfiga labadaba waadicu luqa ayaa ereyga macnaha markii koobaad u cayimay xaqiiqa sharciya waxaa ka soo horjeedana majaas baa la dhaha haddaba ishkaalka soo baxaya waxa weeye marka la leeya xaqiiqa sharciya xaqiiqadii lugawiga ahayd dee ma waafaqsane uu ka duwan yahay soo ma uu ka caamsan yahay ama uu ka khaasaysan yahay ama shuruud dheeraada buu ka leeyahy xaqiiqa alcurfiyana saasoo kale xaqiiqadii lugawiga ahayd asalka ahayd way ka duwantay ishkaalka soo baxay haddaba waxa weeye majaaska lugawiga ah iyo alxaqiiqa alcurfiya iyo alxaqiiqa sharciya maxay ku kala duwan yihin soo ereygii macnihii waadicu luqa u cayimay mid aan ahayn marka loo isticmaalo soo majaas maaha suu inoo sheegi doono dee shaaricu mid aan ahayn markuu u isticmaalay maxaa majaas loo odhan waayo xaqiiqa sharciya loogu bixiy ahlulcurfigu macnihii ahluluquhu ereygan ee u cayimeen mid aan ahayn marka u isticmaaleen maxaa xaqiiqa curfiya loo yidhiye loo odhan waayey majaasun waa qowl jira dee kaas waana qowl warkaba soo koobaya wuxuu ku leeyahy ereygaa waadicu luqa macanuhu u dejiyey mid aan ahayn haddii loo isticmaalo oo ka duwan waa majaas cidda uu isticmaashay shaarica ha noqdo alcurfiga ha noqdaan teenan haddaba aynu ku soconay ile iminka saddex xaqiiquu inoo dhigay mid walbana majaas baa ka soo horjeeda maxay majaaska xaqiiqa asharciya iyo alxaqiiqa alcurfiya ay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin الحقيقة اللغوية ereyga macnihii majaas baa ka soo horjeeda macnihii xaqiiqada ahaa mahjuur maaha yani siisu baaqiwi oo loo isticmaalaya isagana mathala alasad xayawaankii muftariskaana waa la idhaahdaa waana xaqiiqadii wa yuطlaq cala rajul shujaac marka macnihii xaqiiqigaa lagama guurin marka alxaqiiqa lugawiya la taagan yahay lakin alxaqiiqa sharciya marka la taagan yahay macnihii luqawiga ahaa waa laga guuro mahjuur buu noqday shaaricu uu ka guuriye ahlu shariica shaarica iyo ahlu shariica salaa oo bimacna ducaaa de ma isticmaalaan mahjuur bay noqotay mar hadday salaa yidhaahdaan waa salaaddii cibaadada ahayd wa kadalika ahlulcurfigu alxaqiiqa alcurfiya marka la taagan yahay macnihii luqawiga ahaa ereygan ay xaqiiqa curfiya ka dhigteen macnihii luqawiga way ka guureen oo hadday yidhaahdaan addaaba iyo alghaa'id iyo aldaciina iyo ahlulcurfi oo daciina uu isticmaalaya bimacna aljamal de ma heleysid ama uu isticmaalaya alghaa'id bimacna almakan almunkhafid marka xaqiiqada sharciga iyo xaqiiqada lugawiga labadaasaa ishkaal leh iyo majaasku maxay ku kala duwan yihiin aan kuu sawiray waxay ku kala duwan yihiin majaaska macnihii xaqiiqigahaye uu ka yimi waa mustacmale mahjuur maaha warkaas maydin cadi oo ereygii baa laba macno leh macno majaasiya iyo macno lugawiya waayo xaqiiqada sharciga ee xaqiiqada curfigaana ahlu sharci iyo ahlulcurfigu macnihii lugawigaha ereygani uu lahaa way ka guureenoo mahjuur buu noqday oo uma isticmaalaan iyagu waxay u guureen ahlu sharciguna macnahan uu shareecada ku leeyahy ahlu curfiguna macnahan uu curfiga ku leeyahy bay u guureen farqiga udhexeeya waa kaas oo marka xaqaa'iqda saddexdaa laga dhiga weeye ayuu farqigaas u dhexeeya wax haddaba isweydiin leh waa maxay faa'iidada ku jirta in loo qaybiyo xaqiiqada saddexdan qaybood xaqiiqa lugawiya xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa curfiya faa'iidada ku jirtaa way iska caddahay oo ile halka waxaa ka soo baxday waad- waadicu luga sibuu u hadlaa ashaaricu wa ahlu sharcina sibay u hadlaan ahlulcurfiguna sibay u hadlaan waayey saddexdaa qolo qolo ka midii ereygii haddii ay ku hadlaan macna ku lahaa fi luga macna ku lahaa fi sharci macna ku lahaa fi lcurf keebaa lagu fasiraya de kani doonabaan iskaga fasirayna maya waxaynu eegaynaa yaa ku hadlay ereygan cidda ku hadashay hadday yihiin ahlu luqa macnihii luqada uu ku lahaa baynu ku fasirayna oo ereyga asalaa baynu ku aragnay abyaat min ashicri oo shaacir jaahiliy uu tiriyey dee macnihii luqada ereygaasuu ku lahaa baynu ku fasirayna alwuduu baynu ku aragnay amhaal carbeedoo hore macnihii ereygaasi luqada uu ku lahaa baynu ku fasirayna ereygii asalaa iyo alwuduu iyo asoom iyo baynu ku aragnay aayad ama xadiid ama kalaam alculamaa waxaynu ku fasiraynaa ereygani macnaha uu ku leeyahay shareecada ee ka khaasaysan macnihii luqawiga ereygii waxaynu aragnay ahlulcurfigu fima baynahum ay isticmaalayaan markay iyagu wada hadlayaan macnaha iyagu ereygaynu sula yaqaanaan ee ay is- u barteen ee ay caadaysteen inay u isticmaalaan kaasaynu ku fasirayna soo waadix maaha faa'iidada ku jirta markaas saddexdan xaqiiqa inaad kala garataa waa taas haddii kale dee asala haddaad ku aragto gabay abujahal tiriyey cibaadadun baad ku fasiri sooma waaye faaidatu macrifati taqsiim اxaqiiqati xaqiiqada qeybinteeda garashada la garta faa'iida ku jirta ilaa alaaثati aqsaam loo qaybiyo wa an naxmila waa inaynu ku fasiro kula lafdin lafdi kaste calaa macnaahu macnihiisi alxaqiiqiy xaqiiqiga ahaa fii mowdici isticmaalihi halkaa lagu isticmaalayo xaqiiqiga ku ahaa oo haddii ahlu luqa ereygan ay isticmaalayaan macnihii xaqiiqiga ahaa luqada ku lahaa baynu ku fasirayna haddii ahlu sharci ay isticmaalaanna macnihii xaqiiqiga ahaaye shareecada uu ku lahaa ahlu curfi hadday isticmaalaanna macnihii xaqiiqiga ahaaye uu ku lahaa curfiga dhexdiisa fayuxmalu waa lagu xambaari fi isticmaali ahli luqati ahlu luqaha isticmaalkooda markuu ereygu ku yimaado cala alxaqiiqati baa lagu xambaari xaqiiqadii allugawiyati waa asalaa ducaa baynu odhan assawm waxaynu odhan doonaa alkafu alwuduu waxaynu odhan doonaa waa anadaafa baynu odhan وفي استعماaل الشhرc ويحmل waa lagu xmbaari ereygii في اsتعmaaل الشharc شharciga اsتicmaalkiisa markuu ku dhex yimaado calى الxaقيiqati baa lagu xmbaari الشharciyati waa الwuضوء markay nusuustii kalaamka culimada kusoo aroorto wuduugii cibaadada ahayd ayaynu ku xmbaari salaadii saas oo kale soomkii saas oo kale xajkii saas oo kale ويحmل waa lagu xmbaari ereygii في اsتicmaaلi أhل الcرف ahlcurfiga اsticmaalkooda markuu ku yimaado calى الxaقيiqati baa lagu xmbaari xaqiiqadii alcurfiyati ee ahayd mid curfiga loo tiiriyey taasaa lagu xambaari doonaa hadday tacaarudaan faaidada kale waxa weeye xaqaa'iqdii baa tacaaruday fi lmacna ayay ku tacaarudeen maaha fi lxukmiya de fi kalaam shaaric way ayaa la isku khilaafay ereygani macnihii sharcigaha buu le mise macnihii luqawigaha mar hadduu fi kalaami shaaric ku jiro macni sharciga waa lagu fasir maala xadiidka tawada min luxuumi libil shaaficiyada qaarkooda le waxa weeyaan hilibka geela in laga weysaystaa waajib maaha waxay leeyihin wuduugana bimacna nadaafa waa gami gacmaha iska maydha dufankiisa bahalka iska maydha wey ee weysaysta maaha nawowi baaba dee majmuuca ku sheega waanuu radiyaa hadalkaas waa daciif buu idhaahdaa waayo dee ereygan alwuduu fi kalaami nabiy buu kusoo arooray ereyguna hadduu fi kalaami shaarici ku soo arooro oo curifa almuraadu bihi min qibali shaaric ujeedada ereygan laga leeya macnaha loo isticmaalayo xagga shaarica laga ogaado luqa iyo curfi midna loolama kaco iminka qolada la idhaahdo tusaale ahaan murjiada ee iimaanka ka saaraya acmaasha dee waxay leeyihin iimaanku waa tasdiiq fi luga hadduu fi sharci ku soo aroorana macnahaasun bay ku fasirayaan waxaa la leeyahay maya sharciga muraadka ereyga aliimaan maruu kusoo arooro laga leeyahy shaarica caddeeyey marka tafsiirkiisa luqa lala doonan maayo shekhulislaam ibnu taymiya qaacida wuxuu ku sheegaa mujaladka toddobaad kitaabka aliimaan alkabiir markuu qaacidada murjahada lafteeda radinayo ama muctaqadkoodaas wuxu dhaha ida curifa muraadu الshaaric min اlafظ min الshaarici la yuxtaaju fi tafsiirihi ilى lugaةi wala ilى curf midna looma bahan shaarici baa kuu fasiray shaarici baana isticmaalay macnuu kuugu fasiray un qaado luqa iyo curf iyo waxaa xaggiisa hawla kici waayahay wuxuu hi wlmajaasu waa noocii labaad huwa majaasku allafdu lafdiga weeye almustacmalu ee loo isticmaale manaa loo adeegsaday fii ayri ma macnihii midaana wadica lahu loo dejiyey de xaqiiqadu buu ka soo horjeedaa laakiin tacriifka hal ishkaal baa ku imanaya ishkaala ku imanaya waxa weeye erey kasta oo macnihii loo dejiyey midaana in loo isticmaalaa ma majaas baa la odhanaya majaasku dee shuruud buu leeyay shuruudda waa lainoo sheegi doonaa maala waxaan idhi ra'aytu khubzan khubus baan arkay markaasaa laysii weydiiyo khubus halkaas ka se u ekaydo yaa iibina war wax la iibin maaha nin nin wey nin rajul baan uga jeeda khubus ayaan arkay baa tiro rajul baan uga jeedaa haa waa majaas de waxa waydaan garanayna ma soconayo majaaskaasi oo luqadu wax iska furan maaha oo erey kasta adigu aada macno isaga dejisan karto waa in isticmaalka noocaasi carab uu ka soo arooray dee oo carabi ereyga khubs macaanida u isticmaashay uu ka mid yahay macna rajul baabka noocaasiya markii ay fureen qolada tasawufku waa ka kufriga la galaya gaalnimada kufriya gaalnimo kasta intay ku hadlaan ayuunba iska odhanaya waa majaas intuu ilaahay caayaabo odhanaya in baabi xadfi mudaafe midka shay ibliis baan caayay ama intuu sifaadkii ilaahay ku sifeeyey cabdiqaadir jaylaani ayaa marka lagu qabsado la ihahdo mooye ma ilaah baaba odhanaya waxa weydaan fahmin majaas baa la idhahdaa marka majaasku wax iska mutlaq oo iska furan ma aha ereygan macnahan xaqiiqadii aan ahay inaad u tallaabisay waa inuu ku ansaxayo oo qaabkaad ugu tallaabisay calaa wajhi yasix marka culamada qaarkood qeyd bay ku daraan waxay ihahdaan alafdu mustacmal fi kayri ma wudica low calaa wajhi yasixu waa ereyga loo isticmaalay macnihii loo dejiyey ee loo cayimay mid aan ahayn sida loogu isticmaalayna ay tahay si sax culimada qaarna dee shuruuddii majaaska ayay raaciyaan tacriifka waxay idhahdaan allafdu lmustacmalu fi kayri ma wudica lahu اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بقرينة مع علاقة بقرينة labada teebeen u dambaysiinaa bicalaaqatin maca qariina waa inay jirto cilaaqo ka dhaxaysa macnahan lafdigan loo cayimay ee xaqiiqada ah iyo kan aad u tallaabisay waxay isugu yimaadaan oo dee isku xidha oo keenay in kan magiciisii kaa loo isticmaala waa inuu jiro sidaasoo kale waa inay jirto qariino macanaa calaamad tusinaysa inaanad xaqiiqadii u jeedin maanta laakiin haddaan labadan lafdi cilaaqo ka dhaxaysaaba aanay jirin iyo waxay isugu yimaadaanba qariino iyo calaamad tusinaysa inaan maanta xaqiiqadii loo jeedinna meesha aanay oolin waxaa majaas laguma sheegi karo majaas shuruuddiisi maqantahy milu asad lirajul shujaac oo kale oo iminka waxaa ka dhaxaysa cilaaqo cilaaqada ka dhexaysa waa maxay de mushaabaha xaggee iska shabahaan libaaxa iyo ninka waxay iska shabahaan geesinimada de ay iska shabahaan ayib fakharaja waxaa ku baxay biqoylaal mustacmalu almuhmalu kaan macnaba lahayn falaa yusama lagu magacaabo xaqiiqata walaa majaasana lagu magacaabo kharaja waxaa ku baxay biqowlina fii gayri maa wdica lahu alxaqiiqatu iyada wixii loo dejiyey loo cayima iyada loo isticmaalay walaa yajuusu halkan wuxuu kaga hadlaya shuruudii majaaska walaa yajuusu ma banaano xamlu lafdi lafdigii in lagu xambaaro calaa majaasi macanihi majaaska ku ahaa ila bidaliilin daliil ay ilaa maca daliilin daliil maci mooyaane saxiixin ah daliilkaasoo yemnacu diidaya min iraadat alxaqiiqa xaqiiqadii loo jeeda diidaya alasl fi lkalaam waa alxaqiiqa soo ma xaqiiqadii lagama sarfin karo ilaa bidaliil wa huwa daliilkaasi maa yusama waxa lagu magacaabo fii cilmi lbayaan cilmi lbayaanka culumta balaaqada ka mid a dhexdiisa lagu magacaabo bilqariinati qariino yana waa calaamad astaan tusinaysa inaan macnihi xaqiiqiga loo jeedin wayushtarau waxaa kaloo loo shardiya lisixati isticmaali lafdi lafdiga isticmaalkiisu asixitaanka u ansaxayo fii majaasihi lagu isticmaalaa wujuud irtibaain isku xidhnaansho joogistii bayna almacnaa irtibaadkaasoo ka dhexeeya macnihi alxaqiiqiyaha iyo almajaasi macni majaasigaha waa in cilaaqo isku xidhnaansho ka dhexeeya waa inuu jiro wadaag ay wax wadaagaan macnaha xaqiiqigee lafdigan uu leeyahay iyo macnaha majaasigee lafdigan uu leeyahay haddaanay waxba wadaaginba waxaas majaas noqon maayo waa iska qardajeex weeye sidii dee khubustii uu lahaa rajul bay majaas ku tahay khubustiiyo ninka waa maxay cilaaqada ka dhexaysa liyaصixa si u ansaxo atacbiiru cabirista bihi majaaskii la cabirayo macnihi majaasigaa la cabirayo wa canhu macnihi xaqiiqigaa laga cabirayo wa huwa maa yusamaa waxa lagu magacaabo fi cilmi اbayaan bilcalaaqa baa lagu magacaabaa cilaaqo yana xidhiidh labadan ka dhexeeya waa inuu jiro oo cilaaqad mushaabahay noqon kartaa inay ishabahaan wax iska shabahaan sababiyay noqon kartaa inuu midkoodka kale sababu yahay ka kalena musababkuu yahay kii sababta loo ahaa ayay noqon kartaa laabudda waa ina wax cilaaqi waa ina jirto wey marka majaasku laba shardiya uu leeyahy bu inoo sheegay xamlu lafdi calaa majaazihi lafdiga in macnihi majaasiga lagu fasira laba shardi bay leedahay shardiga koowaad waa maxay waa in la hayo daliil diidaya macnihii xaqiiqiga inaan looga jeedin ilaa asalku waa macnaha xaqiiqigaah shardiga labaadna waa maxay dee waxaaba horeeya kan dambe ayaa xaqiiqatan horeeya waa in labadan erey ay yihiin laba waxaan ujeedaa labadan macno waa inay yihiin laba macno ee lafdiga qura loo isticmaalaya laba macno wax wadaaga oo sidaa awgood mid magiciisi iyo lafdigiisii ka kale loola tallaabay haddaanay waxba wadaaginba oo cilaaqa baanay ka dhaxayn halkaana majaas ma jiro marka majaasku labadaa shardi ayuu leeyahay wallahu aclam sala allah calaa nabiyina mxamed wala ali wasaxbi waslama tasliima kaiira